Deegaanka Chania Cabdale oo magaalada Kismaayo u jira lixdan kiiloomitir dadka ku noolna ay isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato ayaan weli laga hirgelin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarashada iyo caafimaadka. Wasaaradaha Waxbarashada, Caafimaadka iyo Haweenka ee Jubbaland ayaa deegaanka Chania Cabdale horey uga dhagax dhigay xarumo caafimaad iyo waxbarasho balse weli dhismahooda lama bilaabin waxayna dadka deegaanku codsadeen in dhismaha xarumahaasi la dardargeliyo si baahiyaha caafimaad iyo waxbarasho ee deegaanka ka jira looga baxo. Gudoomiyaha deegaanka Chania Cabdale oo ka warbixiyay baahiyaha deegaanka ka jira ayaa hay'adaha kala duwan ee dawliga ah ee Jubbaland ugu baaqay inay wax ka qabtaan baahiyaha deegaankaasi ka jira ayna bilaabaan dhismaha xarumihii horey deegaanka looga dhagax dhigay sida xarunta waxbarashada, tan caafimaadka iyo xarun loo dhagax dhigay in haweenka deegaankaasi ay ku shaqeeyaan.
kulley waxbarashada odayaashii iyo deegaanka waad ark maqlayseen warkoodii sidaa laydiin sheegayaa jira dowladda dadku way jecel yihiin aad baana loogu faraxsan yahay ciidanka iyo deegaankuna way isku fiican yihiin laakiin waxaa naga dhiman wixii waxqabad ahaa ee dhulka la xoreeyo ee dibudejinta dadka loo samayn hayo oo dhan baa naga maqan hadda waxaan dhagax dhignay haddii la kuleeyahay waxbarashada waan dhagax dhignay oo isbitaalka waan dhagax dhignay xataa halkaas dhagaxa aad aragtaan ee geedka garaska hoostiisa yaalla madow waa gabadhii haddii la kuleeyahay wasaaraddii haweenka yaa tii ii dhagax dhiga meesha anaa ku waxayn hayee midii kale ee hadda tii warfaafinta bahashii halkaasaan u dhagax dhignay ilaa shan baan u malin maalintii dhaweyd inaan u dhagax dhignay waqti dhaxaayo noo yimaadeen meeshii waa nalaga tegey nalaguma soo noqonin isagaa marna waxaa naloo keenay matoor haddana soolaraa naloo keenay laakiin muddo aad buu u dayacan yahay oo haantii iyo tuubooyinkii iyo dararkii iyo wixii way allaabeen shalay warbixintooda waan siinay agaasiyihii noo yimid wax kaloo dhibaatihii ma jira waxaan rabnaa waxaan rabnaa marka waxqabadkii loo baahnaa ee dawladdu xaggeeda jiray ee qaban lahay inay dawladdu noo soo dardejiso oo naloo qabto maadaama dhulku hadda uu amnigiisu fiican yahay oo maanta maxaa jira xooluhu waxay u baahan yihiin midla ku leeyahay daawo iyo xanaanay u baahan yihiin beeruhu waxay u baahan yihiin dadka in lagu garab qabto ganacsatadu in la taageeray u baahan yihiin dibudejin iyo guryo loo dhisi iyo haddii la ku leeyahay waxyo oo dadka aragtaan eeggaa waa aragtaan kuwa dhowrkaa xabe ee hadda wixii aa dib loo soo dhidhisahaya haddii la kuran yahay dadkan in la masaakiinta la taageero oo guryo loo dhisana dadku way u baahan yihiin waxyaabo badan oo hadda dawladdu qaban karto oo dadkana waxtar u abaajir markii laysku soo duuduubo calaayi kulli xaal dadku dalkuna waa nabad oo fiican yahay dawladdana waxqabad baan ka rabnaa
helidda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa baahida ugu weyne wakhtigani ay wajahayaan bulshada ku nool deegaanka Chania Cabdale waxa ayna rajo weyn ka qabaan in loo hirgeliyo goobo caafimaad iyo waxbarasho ay bulshada deegaankaasi ka faa'iidaystaan